golaan samaynay gogolo badan baan dhignay waan isku daynay dowladda inaan xal la gaadhno laakiin waxa way ka socon weyne waxay ku riyootay oo laga hadlay doorasho qof iyo codaan gaadhaynaa doorasho qof iyo codaan waxay dhaxal siisay doorasho dabran mid dadban baa laga hadlayey mid dabran oo laleeyahay hebel hebel baa madaxweynaha hebel hebel baa sidaa noqon hebel hebel baa sidaa noqonaya maanta halkaasaan maraynaa madaxweynihii hore xasan sheekhe wakhtigiisu dhammaaday maanta uma baahna in wax laga weyy waa markhaatiga nool qofku waxa uu mimbarka masaajidka ka sheegaa way ka dulan yihiin waxa uu bannaanka ka sheego isagaa markhaatiga isugu filan hadduu one day is dhegaysto wuxuu garan lahaa waxa uu ku hadlay iyo waxa uu ku jira waxay tahay maalin walba waxbaa laga hadlayaa waxbaa la samaynayaa soomaaliya hadday sidan kusii jirto talo badan bay gaadhaysaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oon u cudur daaro dadka muqdisho ku dhiban ee la barakiciyey aan odhan karo odayaasha golaha mustaqbalkuna shaqo badan bay ka hayaan wax walbay isku dayeen tanaasul badan bay sameeyeen laakiin reer muqdisho waan idinla qaybsanaynaa dhibka aad qabtaan waan idinkula jirnaa waxaadna ogaataan dowlad kasta oo timaadaay dadkaa la dulmiyey ee la barakiciyey inayna ku socon doonin qof kasta oo dhulkaas dulmiga iyo dilaalayda samaasirada hadda soo baxday waagi hore waxaa jirtay hogaamiye kooxeedye iyo dagaal oogayaal iyo hadda dhulboobayaal iyo dhul sharciyaystayaal iyo dhul dilaalayaal baa jira in laga daba tegayo oo sharcigu loo siman yahay qof walbana ha u calaamadaysnaada meesha uu deganaa dowlad kasta oo timaada taa way ka daba tegaysaa taasaana hadafka golaha mustaqbalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladdu ay yihiin waxaan odhan lahaa madaxweynihii hore madaxweyne xasan nin odayaad tahay taariikh baad soo martay ha ku khaatuma xumaysanin kuwa kaa xoog badan oo kaa awood badan baa sidaa ku joogi kari waayey talada dhulka iska dhig dadka isugu yeedh haddii kale maalin walba qof waliba siduu kaaga tegaya adigoo keligaa yaad ku soo hadhaysaa carruurtaadana cuqubo uga cabso hahda iyo habaarka iyo cuqubada dadka waalidiinta waaweyn iyo dadka dhahala iyo kuwa lugahala iyo ka soo yeedhaya waalidiinta iyo maanta kuwii ciidanka ahaa ee dagaalka shabaab iyo inay waddan difaacaan u joogay haddana reerahoodii la barakicinaya waa dhibaato xoogdha ku dhacaysa aada iyo aad baan reer muqdisho waxa ku dhacayana uga cudur daarayna waana idinla qaybsanaya soomaaliya maanta dowlad dhexe ma jirto wakhtigeedii wuu dhammaaday waxa maanta garoommada iyo xanibaadaha iyo deegaanada wax walba la siyaasadaynaya wax lagu aamini karaa ma jiro dowlad dhexe oo wax lagu aamini kara oo wax lagu hadlayn karaa maanta soomaaliya kama jirto sidaa daraaddeed waan soo saari doonaa mowqifkayaga waanan caddayn doonaa golo mustaqballa waan ku caddaynay ka jubbalandna waanu ku caddaynaynaa soomaaliya waxay u baahan tahay dib taladeeda in gacanta dadka lagu soo celiyo